نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuu soo dhowaada qaybta afaraad ee barnaamijka islaamka iyo xisbada
قلبنا فاض يقينا فاعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله من سناء الحق نروي أفؤدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن
almru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa waajib diineed oo saaran guud ahaan ummadda muslimka ah qofka shaqadaasi qabanayana waxa ay culammada muslimiintu u yaqaanaan almuxtasib sidaan horay u soo tilmaannay xisbadu wuxuu xafiis gaar ah noqday aadna wax looga qoray xilligii dowladda cabbaasiyiinta wixii ka dambeeyey dowladdii cabbaasiyiinta dowladihii soo maray muslimiinta waxay iska xil saari jireen howsha xisbada maadaama jiritaanka dowladdaasi iyo maamulkaasiba uu ku xidhan yahay xisbada sababo ku aadan xisbada oo ahayd astaan ay gaar u leeyihiin maamulada islaamiga ah imaaradihii islaamiga ah ee al andalus galbeedka caalamka islaamka shaam ilaa iyo dowladdii cuhmaaniyiinta howsha xisbada waxay ahayd mid marba marka ka sii dambaysay sii bulaalaysay marka laga hadlayo arkaanta ama tiirarka xisbada waxa ay fuqahada muslimiinta sheegaan inay tahay ilaa iyo afar tiir oo kale ah ninka xisbeenaya oo loo yaqaano almuxtasib qofka laga xisbeenayo oo loo yaqaano almuxtasabu calayh howsha laga xisbeenayo ee faridda ama reebitaanka yeelan karto oo loo yaqaano almuxtasabu fiih iyo ixtisaabka oo ah xisbaynta istilaaxa fuqahada waxay inta badan waa li xisbo ama amiirka xisbada ugu yeeraan shakhsiga uu hogaamiyaha muslimiinta u igmaday inuu qabto shaqada xisbanimada halka qofka isaga isxilqaamay ee macruufka faray munkarka muuqdana reebay ay u yaqaanaan mutatawac kala qaybintan ay qarireen fuqahada marka wax lagu dhisto waxa ay ka dhigan tahay in muxtasibka uu magacaabay waliga muslimiinta ama amiirka guud ay farducayna ku tahay hawshan maadaama si gaar ah loogu igmaday laakiin waxaa ka duwan mutadawaca oo arrinkan uu fardu kifaaya ku yahay waxaa intaa dheer in muxtasabka ama qofka xisbada ah ee shaqadan ay muslimiinta u xilsaarteen ay waajib ku tahay inuu ajibo ciddii dhibaato u sheegata oo doonaysa in loo hiliyo sida qof la dulmiyey oo xaqiisa laga qaatay taas waxaa ka duwan mutatawaca oo aanay qasab ku ahayn inuu ajiibo waxaa sidoo kale ay fuqahadu tilmaameen in qofka muxtasabka ah ee shaqadan loo igmaday ay u baahan tahay inuu raadiyo amaakinta ay ka dhacaan munkaraadka isagoo hadafkiisu uu yahay inuu zuuliyo munkarkaas laakiin waxaa ka duwan qofka aanay howsha xisbada aana loo dhiiban ama aan ka mid ahayn halkan markii aynu marayno waxaa ishkaal ka imaan karaa nusuusta caamka ah ee faraysa in qof kasta oo muslim uu faro macruufka islamarkaana reebo munkarka iyo kalanshaandhaynta ay fuqahadu ku sameeyeen mas'alada xisbada haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya almuxtasab iyo qofka mutatawaca ah alixtisaab waa fard qof waxaa jira xisbada loo xil saartay waaliyu xisbana waa lagu magacaabaa almuxtasibna waa lagu magacaabaa qofka isaga ummadda ayaa u dhiibatay hawshaas hawshaa qabaa la yidhi ummadda wixii xalaaq xumaa ka reeb wixii maarata dhexdooda iska dulmayaan ka reeb wixii dadka dhibaya dariiqyada iyo ama aswaaqda iyo meel kasta ka dhacaya ka reeb qofka isaga muxtasibka ah isaga waxa weeye wilaayad dadka waa la- waa nin la xil saaray oo hawshaa loo cayimay hawshaa u qabtay isaga farad bay marka ku tahay kaa farducayn bay ku tahay kan oo maxali muxtasibka ama xisbada ragga ka shaqeeya iyaga farducayn bay ku tahay inay hawshan isu taagaan amru macruuf inha al munkar dadka inta kale ka dhex soo maaha iyo qofka maxaa la yidhahdaa isagu iska maxaa la yidhahdaa is- isxilsaaray ee raba inuu munkarka reebo isxilsaaray ee laakiin aan loo magacaabin kaa isaga waxay ku noqonaysaa fardulkifaaya oo haddii qaarkood qabtaan dadka kale qaar qabtaan isaga way ka dhacaysaa laakiin muxtasibka marna kama dhacayso hawsha isaga u taagan arrinta labaad ee farqa kale udhexeeya ninka layihahdo muxtasibka iyo ninka la yidhahdo maharta la yidhahda mutadawica waxaa weeyaan ninka muxtasibka ah yuciinu lilisticdaa waa la- waa loo baaqanaya markii wax dhacaan ama munkar la arko isaga waa loo yeedhaya waa la dalbayaa waa la dalbayaa si uu wax u kaalmeeyo ummadda ummad ugu gargaaro dalab alcawn baa laga rabaa cinda alxaaja marka loo baahdo isaga marka laasim bay ku tahay haddii loo baaqo ninka xisbada le waxaasaa dhacay meeshan munkar baa ka socda kaale meeshan dad baa si xun maarata u dhaqmay meeshan khalwaa ka jira nin iyo naagaan isqabin baa aan aan muxram isuin baa isla galay meel haddii la yidhaahdo suuqa waxaasaa ka socda kaalay dadkii suuqa waxbay khaldayaan waxbay eh, maaragtay isdaba marinayaan isaga waajib bay ku noqonaysaa inuu markiiba soo degdego oo arrintaa ka jawaabo dalabka isaga ah laakiin ninka mutadawica ee dabadweynaha ka mid ah walba isagu ilaahay dartii uu dadka uga reebayay isaga laa tulzimuhu eh, laa- shaygaas maarata daruuri kuma ah inuu soo degdego oo yimaado meeshii oo isagu wax bedelo farqa saddexaad oo udhexeeya labadaas mutadawica iyo iyo muxtasibka waxaa weeyaan almuxtasibu huwa alweliyu fi lxisbati isagaa mas-uulka ah xisbada isagaa arrintaa loo xil saartay arrinta af- afraad ee udhexaysa labadooda waa qofka muxtasibka la xil saaray hawshan loo dhibtay iyo qofka iska caamada naas ka mid ah isagu isagu wax ka reebay isagu is- mutadawica waxaa u dhexeeya eh, ninkan oo muxtasibka wuxuu baari karaa oo uu raaraadin karaa can ilmunkaraati adaahira haddii wixii munkarka banaanka usoo baxo faruhu la gelayaa ilaa say ugu suuro gasho inuu suuliyo arrintaa oo munkarka uu suuliyo isagu wuu raadinaya arrintaa wuu baaraya sidoo kale waxaa isaga dushiisa ah inuu wixii laga tago oo macruufa inuu dadka faro wixii laga tago dad- dadaan salaada tukanayn buu arkay banaanka jooga qadaan sakadii bixinayn buu arkay qaar wuxuu arkay maaragtay hawlihii maaragtay dee wixii laga rabay aan qabanaynin qad waalidka dayacayo wuxuu arkay inuu waalidka u roonan waalidka meel ku dayacay wuu la hadli karaa arrimahaas inuu faragashan karaa macruufka daahirka ah wuu faraya dadka ama almutadawic ninkan isagoo iska volontiyeerka ama iska maarata isagoo isxil saaray falaa yulzimhu dalika ninkaas isagu mu- mu- mu- munkaraadka daahirka een ma lagu yeedhayo ma- ma baarayo oo wax maxay ku dhacday maxaad samaysay dadkii ma xisaabinayo isagu arrinta shanaad ee muxtasibka u gaarka leeyahay ee mutadawica kaga duwan yahay almuxtasibu lahu an yastaciina cala adaai muhimatihi bilacwaan yatakhidu lahu min alacwaan ninkan waxaa weeye wuxuu- dad buu kaalman karaa haddii isaga la muxtasibaa tahay munkarka reeb rag buu cayiman karaa rag la shaqeeya ayuu ninkan maxaa la yihahdaa oo uu kaashado yastaciin calaa adaai muhimmatihi bilacwaan dad buu rabaa ila- hawshan ila qabtuu odhan karaa ilaa hawsha dad la fududeeyuu rabaa wuxuu qaadanaya marka uu samaysanaya dad acwaan oo kaaliyayaala buu samaysanayaa intuu marba u baahan yahay marba intuu uga baahan yahay qadri maa yaxtaaj intuu u baahan yahay suu muhimaddiisa u guto ama mutadawic isagu laysa lahu daalika dad uma yeerto intuu u yeedho u yidhahdo waxaanaan reebaya munkarka kaala ii kaalayo oo ila igu kaalmeeya ninka iska mutadawic caadiga isagu cidna uma yeedhan karo maarata hawsha looma xil saaran arrinta lixaad ee ka dhexaysa labadooda oo u dhexaysa ninka muxtasibka ee hawshan loo dhibtay ma- ee- ee xisbada ah iyo ninkan maxaarta qofka caadiga ee maarata isagu ilaahay dartii dadka maarata wuxu faraya khayrka u faraya المحتصب يعزر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها لإقامة الحدود وليس للمتطوع ذلك نينكا محتصب كادتك تعزير بكو سمين كرا منكرات ظاهر كأن مغضى وتعزيرين كرا دتك قف كادو قابتو وتعزيرين كرا لكن تام قد بيو حدود سوق شعقكم لها إنه قفك عن قوييو إنه قفك سنة سمية ومارتي كرباشيو إنه مارتي قصاص سمية إساقي شغالي سمها أرنتاس قضاة iyo qaadiga ayaa arrintaa garsoorayaasha iskale laakiin kan oo mutadawica isaga xataa xataa ma laha tacziir ma laha Wala- wa- laa yucazir walaa yuxid dadka mana tacziirin karo xadna kuma oogi karo laakiin muxtasibku isagu tacziir buu leeyahay inuu sameeyo ayuu leeyahay تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر أقدمي يا هيئة الأمر وأزيدي ظلمة النكر لا تهابي كل ذي marka laga hadlayo imaarada xisbada waxaa jirta imaaro kale oo ay aad isugu dhow yihiin shaqo ahaan taas oo ah imaaratulqadaa ama wilaayatulqadaa oo ah garsoorka sidaba ay ugu yeedhaan fuqahada waxaa jiro arrimo qaar oo ay ka siman yihiin labadan mas-uuliyadood oo udubadhaxaad u ah dowladda islaamka waxaana ka mid ah in labadooda waa xisbada iyo garsoorka in loo dacwoon karo qofka dhibanaha ahna uu xaalkiisa u sheegan karo iyaguna ay waajib ku noqonayso inay u hiiliyaan qofkan la dhibaateeyey haddiiba ay sugnaato sheegashadiisa si la mid ah qaadiga ama garsoorka muslimka ah oo ay u bannaan tahay inuu eego dacwadaha ay dadku soo gudbinayaan ayay qofka xisbada ah ugu bannaan tahay inuu dhegaysto dacwadaha dadka maadaama ay qayb ahaan soo gelayso shaqadiisa ah faridda macruufka iyo reebitaanka munkarka sidoo kale si la mid ah qaadiga waxaa muxtasabka u bannaan in marka uu eego qofka qaldana uu duldhigo xukun ah inuu soo celiyo xaqa la haysto maadaama mermerinta qofka awoodda leh ay shareecadu munkar iyo dulmi ku tilmaantay isaguna shaqadiisu ay tahay la dagaalanka munkaraadka muuqda marka dib loo raaco taariikhda xisbada iyo qadaha dowladihii islaamka waxaa dhici jirtay in shaqo ahaan ay israaci jireen oo ayba mararka qaar ahaayeen hal shaqo oo keliya haddii ay dhacdo inay laba maamul noqdaan waxa ay xisbadu ahaayeen jihada fulinayso awaamirta qadaha islaamka ka soo baxda sidaasi daraaddeed waa laba shaqo oo aan marnabo kala maarmi karin si loo hergeliyo ku dhaqanka shareecada islaamka haddii aynu ka hadalno wejiyada ay ku kala duwan yihiin xisbada iyo qadaha sida fuqahada muslimiintu ay tilmaamayaan waxaa ka mid ah in ninka muxtasibka ah aanay u habboonayn dhegaysiga dacwadaha ka guda ballaaran xayndaabka munkaraadka sidoo kale muxtasabka waxa uu leeyahay awood ah inuu faro macruufka islamarkaana uu reebo munkarka halka inta badan shaqada qaadigu sida ay fuqahadu tilmaamayaan ay tahay oo keliya inuu u kala garqaado labada qof ee ishaysata xisbadu waxaa u bannaan inay mararka qaar adeegsadaan awood iyo ad adeeg si ay dadku uga celiyaan xumaanta iyo munkaraadka laakiin qudaadda dhankaasi waa ay kaga duwan yihiin xisbada oo waxaa laga doonayaa inay ku tilmaanaadaan kaadsiimo iyo aamusnaan badan iyagoo ijtihaadaya oo adeegsanaya caddaymaha ama dhaartan ayay xukun sharci ah soo saaraan haddaba waxaan halkan markii aynu marayno isweydiin mudan waa maxay shuruudaha loo xirayo muxtasabka ama shaqada xisbada waxaa su-aashan inooga jawaabaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin qofka markaa hawshaa u istaagaya ee muxtasibka la yidhaahdo culummadu shuruud bay u sameeyeen ilaa lix shardi ayaa loo sheegaa shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna mukallafan qofka shaqadaa qabanaya qof mukallafa yacni baaliq caaqila waa inuu yahay oo aan gaara oo aan haddana caqli leh hadduusan baaliq ahayn caaqilna uusan ahayn yani hawshan waajibku ma aha inuu istaago hadduu yahay sabi yaroo mumayis ah wax kala sooci karaa macruufku wuu fari karaa munkarka wuu reebi karaa lama dhahay maxaa u farta maxaa u reebta lama dhahayo shardiga labaad an yakuuna musliman qofka muxtasibka ee camalkan ka shaqaynaya wanaagga badan ee ummadda dhan jiritaankeeda uu ku taagan yahay hagaaggeedu waa inuu muslim yahay hadda gaal asagu fasaadkiibuu ka shaqaynayaaba wilaayana gaalku kuma laha qof muslim ah shaqo uma qaban karo wilaaye maamul ah shardiga saddexaad waxa weeyaan al idnu min alimaam aw naa'ibi qofka shaqadan qabanaya waa inuu imaamka idan ka haystaa ama qofka imaamka bowskiisa fadhiya naa'ibka ka ee shaqada loo xil saaray waa inuu idan ka haystaa shardiga afaraad alcadaala qofka muxtasibka ah ee u taagan macruufka inuu faro munkarka inuu reebo mukhaadaraadka iyo balaayada iyo fuxshiga uu la dagaalamo daroogada iyo musalsalaadka shayaadiinta iyo baadilka iyo liwaadka iyo baktiga wada waxaa noocaasa inuu la dagaalamo qofka u taagan ee qashinka ee shareecadu ay diidan tahay asagoo inuu ka hufan yahay waxaas qof cadaalad leh oon faasiq ahayn oo ijraam aan ku jirin waa inuu yahay sidaasaa laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah an taquuluu maa laa tafcaluun dadka muuminiintaah maxaad u dhahaysaan oo afka baarkii uga leedihiin oo munkarkii afka uga radinaysaan ood la dagaalamaysaan waxaa idinku aadna samaynaynin oo dib ugu laabanaysaan ata'muruuna annaasa bilbir wa tansawna anfusakum inaad wanaaggii dadka farto xagga kalena adigu aad u dayomarayso arrin aad u khatiira wey qofka asagoo xataa caadil ahay macruufka inuu faro munkarkii rabo waa waajib saaran laakiin markii uu caadil yahay oo fisqi uu iska ilaaliyo weeyaan arrinta ta'hiirka leh ee ummadda uu saamaynayo shaqadiisuna ay noqonayso shaqo barakaysan waay laakiin hadduu asagii mufsid yahay yacni ummaddiina fasaad naftiisana fasaadinayo in allaha laa yuslixu camala almufsidiin ilaahay subxaana wa tacaala ma hagaajiyo dadka mufsidiinta ah camalkooda ilaahay ma hagaajiyo si kastay u dadaalaan si kastay juhdi u bixiyaan si kastay isu qaadqaadaan meel gaari maayaan qofka hawshaa xisbada ka shaqaynaya waa inuu yahay qof nasiiha hufan iska ilaaliya xumaanta mawaadicu tuham iska ilaaliya shardiga shanaad waxa weye alcilm waxaan dadka aad farayso iyo waxa aad ka reebayso labada waa inaad cilmi u leedo shayga inuu macruuf yahay si dadka aad u farto waa inaad taqaano macruuf inuu yahay si shaygan dadka aad uga reebta aad ka reebayso aad uga reebtana waa inaad garataa inuu munkar yahay shay diintu aysan ogolayn laakiin waxyaalo aan dhibba lahayn oo ummadda ay xaaraam aan ahayn dhibaato kale aan lahayn munkar aan ahayn haddaad ummadda u diido shay aan macruuf ba ahayn oo diintaba ka mid ahan haddaad farto taasi marka waa musiiba weeye marka si guud waa inuu qofka muxtasibka ahi ku hubaysan yahay yacni culumtii sharciga shareecadii wax ka yaqaanaa macruufkii yaqaanaa munkarkii yaqaanaa si guud masaa'il daqiiqa qofka lama bara lama dhahayo laakiin si guud waa inuu yaqaano waxaa kaloo culimadu sheegaan qofka inuu yaqaano waxyaalahan adduunyada xirafta iyo mihanta shaqooyinka dadku ay ka shaqeeyaan sida ganacsiga si waxaas uga ilaaliyo khiyaamada uga ilaaliyo dee ganacsigii iyo suuqyaashii bay xisbadii ka shaqaynaysaa waxyaalaha suuqyaasha ka socda haddaysan aqoonba u lahayn maba yaqaanaanba miisaankii ma yaqaanaan ribadii ma yaqaanaan rishwada iyo laaluushkii waxa noocaasa ma yaqaanaan say say u suurinayaan waxaysan aqooni waa inay bartaan waxyaalahaas waxyaalaha dhacay iyo waxyaalaha aan dhicin waa inay kala garan karaan waxyaalaha foojeriga ah een asalka ahayn ee la koobiyeeyey iyo wax asalka waa inay kala garan karaan marka haddaysan iyagu aqoonina dad xirfadaas la yaqaana waa inay la kaashadaan dadka shaqadii ma soconayso qofkuna waa inuu qof rafiiq ah dhimirsan ummadda waxa weeyaan u turaya inuu yahay ay muuqato wey laakiin haddii wax kasta waxa weeyaan cunfi lagu wado cunfi wax kuma suulaan sidiisaba rifqu shayga hadduu ku sugan yahay wuu qurxiyaa wuu wanaajiyaa wuu hagaajiyaa haddii shayga rifqiga laga siibo falxumaa ka imaanaysa wanaag ka hadduu xataa hirgalo iyadoo markaa waxa weeyaan uusan wanaagsanayn oo suurad fiican usan lahayn buu hirgelaya dadka iyadoo loo dhimrinayo haddana waa in shareecadii la oogaa isma diidaysa مثل نور الشمس والقمر مثل نور الشمس والقمر يا رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيلوا الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر maadaama shaqada xisbadu ay tahay faridda macruufka iyo rebidda munkarka waxaa u baahan nahay in la fahmo waayo cidda leh suldada iyo awoodda ficil gaar ah ama habadhaqan goonni ah oo ku tilmaanta munkar ay tahay in la suuliyo sida ay ku ijtimaacsan yihiin culammada muslimiinta cidda bixin karta xukunka ama tilmaanta ah munkarnimada waa shareecada islaamka maxaa yeelay xukunka noocaas ah waa xukun sharci ah waana qasab in xaakimka ridaya xukunkaasi uu noqda allah subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
waxaa muran la-aan ah in sidoo kale axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam ee sugan ay ka mid yihiin masaadirta jaana goynaysa munkarka maadaama sunnaha uu yahay masdarka labaad ee tashriica sidoo kalena waxaa soo gelaya ijmaaca muslimiinta oo xujo loo daliishan karo sidaasi daraaddeed haddii ay muslimiintu isku raacaan munkarnimada shay ka mid ah ashyaada waxaa hay-adda xisbada ee al-amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar la gudboon inay suuliso munkarkaasi iyadoo adeegsanaysa wasiilada sharciga ah ee munaasabka ku ah arrinkaasi curfiga saxan ee aan ka hor imaanaynin daliil sharci ah ayaa isagana ka mid ah waxyaabaha ay tahay inay ilaaliyaan xisbada sidaas daraaddeed howsha xisbada ay qabanayso waxaa ka mid ah inay la dagaalanto dhaqamada iyo tasarufaadka ka hor imaanaya dhaqamada wanaagsan ee ka dhex jira bulshada muslimka ah marka laga hadlayo munkarka la zuulinayo waxa ay fuqahada muslimiinta u shardiyaan dhowr arrimood si loo zuuliyo waa midka koowaade in munkarkaasi ahaada mid muuqdo oo daahir ah tani waxa ay ka dhigan tahay inaana marnaba habbooneen in xisbadu ay raadiso munkaraadka qarsoon taas oo noqonaysa tajasus iyo in la dabagalo ceebaha dadka muslimiinta waana arrin uu nahyi sariix ah ku yimid sidaba ku cada qur'aanka kariimka
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
shuruudaha munkarka la zuulinayo waxaa sidoo kale ka mid ah in munkarka uu yahay mid markaasi taagan oo jira maxaa yeelay haddiiba munkarka uu dhammaado oo uu noqdo wax hore oo laga soo gudbay kama furno xisbeyn ee waxaa ka furan in haddii uu cuquubo leeyahay la ciqaabo qofka haddii kalena laga waaniyo inuu mar kale soo celinin ficilkaasi in munkarka uu yahay mid munkarnimadiisu laisku waafaqsan yahay ama aanu ka furnayn khilaaf muctabar ah ayaa ka mid ah shuruudaha loo xirayo munkarka la zuulinayo ee ay xisbadu doonayso inay meesha ka saarto munkarka daabidka ee daahirka waxaa la sheegaa uun sideedaba duhuurulmunkar bikayri tajasus ah shardiya munkarkii inuu isagu iskii u daahiro oo aan soo tajasusin ayaa loo yaqaanaa munkar daahira ee munkar soo tajasusay oo lasoo baarbaaray lama ma waajibayso in la reebo ma waajibayso mana banaana in dadka la dhex galo oo tajasus lagu dhex galo oo lagu taxasuso la baxhiyo xadiis ku jira musnadka wuxuu leeyahay inuu tatabuc ku sameeyo amiirku arriiba shaki shaki inuu inta shakiyo uu yihahdo hala baaro xaafada hala baaro halka guriga hala soo baaro ida btaqa alamiiru alriibata fi nnaasi afsadahum hadduu amiirku uu doondoono dadka shakigooda wuxuu fasahadinaya ummadii ummadii fasahadinayaa marka ummaddu waxay qarsato oo iyagu hoos u qarsato in la dabagalo waa tajasuski alla uu reebay walaa tajasasu saxaabadu sidaa bay dhihi jireen cuqba ibn caamir baan filaya wiil khaadim uu ahaa ama ardaygiisaha ayaa wuxuu ku yidhi dariska cidan dariskeena khamri bay cabaan markaasu wuxuu yihi wacdi ee ma usoo sheega wiil xisbada ma u geeyaa ciidanka shurdada ma usoo sheega ciidanka qabtaane maya bal wacdi buu ku yidhi wuu tegey wuu wacdiyey nimay iska daaya khamrigan daaya waa xumaan waa xaaraan waa ka soo tegey haddana way sii wateen marka mar labaad buu haddana usoo laabtay wuxuu yihi cuqba waxaa waye nimankii haddee weli way wadaan waa u tegey waan waaniyey waan wacdiyey marka ma u sheegaa marka shurdada muu geeyaa ciidanka ma usoo sheegaa so maya bal wacdi buu yidhi maxaa yeelay tajasuska ilaahay waa reebay nabiguna waa reebay marka duhuur almunkar bikayri tajasusin ayaa loo yaqaanaa daabit alduhuur waa sidaas waxaa laga soo istimoodaa kaliya laba xaaladood oo tajasusku uu bannaan yahay ama waajibayaba qofku hadduu xadgudub cirdi ama dhiig uu samaynayo waxaa la ogaaday qof qof gurig ku xirtay ee raba inuu dila raba waajib way in la tajasuso waa waajibtaas gabar ajnabiga guri la galay oo ka sinaysto iyadana waa waajib xilligaas oo kale ama waxaa loo yaqaano almunkaraat alqaasira munkarkan qaasirka ku ah qofka samaynaya oo aan ka gudbaynin oon cid kale dhib u geysanaynin cirdi walaa dhiig walaa maal isagoo aan dhibaato u geysanaynin ma banaana in la tajasuuso ma banaana daabidka kaliya waa uun inuu munkarku isagu soo ifbaxo iskiis iyadoon la baarbaarin la tajasusin waana xaaraan atajasus in la sameeyo ilaa fi hadihi suura ama labada suura aan tilmaanay ee dhiigga iyo cirdiga la baabi'inaya ku saabsan
ولتجدوا نحوها سعيا من سيحمي الدين غيركم من أذى الأشرار والشر
هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء
intaas ayaan kuu soo gebagabeynaynaa qaybta afaraad barnaamijka islaamka iyo xisbada intii aynu ku kulmayno xalqada xigta waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
من سناء الحق نروي أفؤدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا من سناء الحق نروي أفؤدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا